hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubba ayaa kulankan maanta waxay ku leeyihiin magaalada xeebta ah ee kismaayo waxaana kulankan uu ka dambeeyey kadib markii magaaladaasi shalay toole ay gaadheen madaxweynaha maamulka puntland iyo wafduu hogaaminayey waxaa la sheegayaa in kulankan uu yahay mid albaabada ay u xiran yihiin oo ka soconaya madaxtooyada maamulka jubba iyadoo sidoo kale saxaafadda aanan loo yeerin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubba ayaa sheegay in waxyaabaha ay ka wada hadlayaan labadan mas-uul ay ka mid yihiin iskaashi dhex mara maamulada jubba iyo puntland oo xagga ganacsiga ah inay yeeshaan labadan maamul hal aragti oo siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin iyo sidoo kale in lagu wada dadaalo sidii loo gaari lahaa higsiga cusub ee soomaaliya ee labada kun iyo lix iyo tobanka maamulada puntland iyo jubba ayaa waxay ka mid yihiin ilaa iyo saddex maamul goboleed oo ilaa iyo hadda dowladda federaalku ay si rasmi u aqoonsatay waxaana dhowaan jiray kulan madaxtooyada soomaaliya ay ku yeesheen labadan madaxweyne iyo madaxweynaha soomaaliya oo uu helinayay sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan isbiirsiga labadan maamul ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo horey magaalada kismaayo u tegay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxaana xusid mudan in mar haddiiba maamuladan ay ku midoobaan aragtiyadooda siyaasadeed ay culays ku noqon karto dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay hor yaallaan howlo adag oo ay ka mid yihiin hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo doorasho ka dhacda dalka